ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo aad u hubaysanaya saaka weerar waxay kula kalaheen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo fariisin ku dhehea deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe kaa oo u dhexeeya alkowsar iyo rundugooda kolqura ayaa lagu baraarugay diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ee la isku weydaarsanayo deegaanka in muddo ah kadib ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayay u suura gashay inay la wareegaan saldhigga ciidamadu ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma waxaana khasaarooyin kala duwan la gaarsiiyey ciidamada weerarka lagu qaaday oo isugu jiray kuwa dowladda federaalka iyo mooryaanta macuusleyda loo yaqaana ee iyaga ku garabka ah midadka ciidamada la weerara qaarkood ayaa la sheegay in goobta ay yaalaan iyadoo dhaawacyana ay jiraan ugu yaraantii labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa la xaqiijiyey in dagaalka saaka lagu dilay sidoo kale waxaa halkaa ku dhaawacmay toban askari walow ay suuragal tahay in dhimashadii dhaawacba inta ay ka badan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay deegaanka daarunacma saldhigga ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen ku gubeen laba gaari oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ah sanad milateri ayaa waxay u gacan gashay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin gobolka shabeellaha dhexe iyo gobollada kale ee dalka ayaa saaka si weyn looga hadalhayaa weerarka lagu qaaday deegaanka daarunacma waxaa xusid mudan in halkaa dhowaan ay ka baxsadeen ciidamadii eriteria lagu soo tababaray ee halkaa la keenay kuwa oo aad u tiro badnaa ciidamadan ayaa waxaa isugu darsamay cabsi iyo daruufo kale intaba waxaanay badankood aadeen dhanka magaalada muqdisho iyagoo xoog ku kaxaysanayay gaadiidka dadka shacabka ay leeyihiin qaar kale oo ka mid ahaa ciidamadaas ayaa waxa ay soo aadeen dhanka deegaanka daarunicma goobta waxaa ku haray ciidanka kale ee milatariga dowladda federaalka qaarkood iyo mooryaanta macuusileeda kuwa oo iyagana saaka weerarka culus lagu qaaday horey shabeellaha dhexe waxaa uga dhacay weeraro waaweyn kuwa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka mid ah kuwii dowladda federaalka ee gobolka u soo daabushay waxaana ka mid ahaa weerarkii ceelbacad kii hilowla gaab iyo daaruncimada iminka la weeraray duleedkeeda dagaal ka dhacay oo ciidamada qaarkood lagu laayay sidoo kale waxaa ciidamo badan lagu laayay degmada galcad oo gobolka shabeellaha dhexe ay darisiyiin kana tirsan gobolka galgaduud arrinkaana waxa uu sii niyad jebinayaa ciidamada dowladda federaalka ah ee weli gobolka ku harsan oo iminkaan caga badan ku taagnayn